Dhismahan oo ka kooban afar qol oo laba ka mid ah ay isku go'an yihiin ayaa qorshuhu yahay in loo dhammaystiro agabka caafimaad si meesha looga saaro baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada feerfeer ee gobolka hiiraan magaalada feerfeer ee gobolka hiiraan ayaan hadda lahayn goob caafimaad oo lagu daaweeyo bukaanada gudoomiye ku-xigeenka degmada feerfeer ee gobolka hiiraan cabdulaahi cali xuseen sancad ayaa ka warbixiyay baahiyaha dhanka caafimaadka ee degmada ka jira isagoona sheegay in dhismaha xarunta caafimaad ee laga hirgelinayo feerfeer uu hadda marayo heer gebagaba'a xaruntii degmada feerfeer waa ee caafimaadka oo hadda maraa heer gebagabaa baahida caafimaadka koley waa arrimaha u ah bulshada asaasiga ah waxaanan rajaynaynaa inay horumar weyn waa gaari doona haduu ilah yihahda baahi badan waa usoo marna haddana meesha u heerka ugu fiicnaayo mar haysa waa ujeedaa maanta gabagaba waaye alxamdulilaahi waxaa jiro meel oo shaksi leehay oo markii hore caafimaadka loogu shaqey jiray shaqaale yaroo laga soo gaaray seef ay ku shaqey jireen hadda xaruntan waa dayactira habeynana waa hay-adda seef alxamdulilah ilaah mahadda iskale shaqaalihii hadda heesha ka shaqeeyaano aad ayay u yaryihiin baahida la qabaano aad ayay saa'id u tahay xagga hooyada ama umuliso haddayna lahayn waa dareemi kartaa baahideeda caafimaadku waa kala daran yahay shumanbiyoodoo kalaa dhici karo marka hadda waxaan rajaynaynaa inaan kasoo kaba doonno baahidaas caafimaadka hay-adda dhistay oo seef iyo hadday tahay meelaha kaloo caafimaadiyada ama gobolka meesha ahaniba ha aatee inay loo soo dhammaystiri doonaan hadday qalab tahay iyo hadday shaqaalaha in laloo badiyo ay noqoto insha allahu tacaala codsigaasna waxaan u dirsanaynaa gobolka iyo qaybaha caafimaadka kala duwan inay lagu soo saacidi doonaan hadduu ilaah yidhaahdo walaal waxaa loo qaadaa magaalada beledweyne iyadana ah ilaa afartan shan kilomitr ah haddii hooyadu foolato iyo haddii xanuun kale oo jiraba gaadiid ayaa loo dalbadaa sidii lagu helo si dhaqsa lagu helaya si gadaalo lagu helaaba qof walba tabarteeda ayay la taagsataa halkaas ayaa lala aadaa laakiin ina kasoo kaba doonaan rajaynayna insha allahu tacaala oona heli doona meesha hooyada lagu umuliyo iyo sidoo kale bukaanyada lamida marka alxamdulilaahi waxaa loo qaadi jiray beledweyne taas walaal waa dareemi kartaa afartan shan kilomitr oo laamiguna sida aragta uu baaba u yahay waa dareemi kartaa oo gaadiidkuna uu midba si yahay culeysyo badan ayaa ka yimaado kala duwan oo hadda laga sheekay karin ana laga gaarin ayaa ka yimaado qof ama tabar yar oo laga yaabo beri ama waxaan isbedelaa qofkaan roonaadaa ama waxaan kuu fududaadaan waqtigu inuu sidaas soo gabagaba ku yahay gaadiidka loo raasho waqtigaas la qaadaa laga yaabaa marka waxa ka yimaadaa wax yar ma ahan wax dad badan ayaa ku dhinta kuna fawaayay marka baahidaas sidaasay ahayd degmada feerfeer horey ugama jirin xarumo caafimaad oo lagula tacaalo dadka bukaanada ah waxa ayna dadka degmadaasi adeegyada caafimaadka ka helaan magaalada beledweyne oo u jirta in ka badan afartan kilomitir waxaana haatan lagu rajo weyn yahay in la dhammaystira xaruntaasi ayna dadku sidaasi uga baaqsadaan masaafada dheer ee adeega caafimaad ay u doonanayaan